alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamedi wacala aalih wasaxbihi wasalama tasliima kaiira waxaynu kusoo guda jiray masaa'ilkii mualifku raximah llah uu kaga waramayey qabriga iyo qofka waxaa kula kulmaaya waxaan u soo maray soo sheegay mualifku calayhi raxmat ullah in qabriga la ysku imtixaanayo qaala wuxuu uhi uma bacda hadihi alfitna fitnadan dabadeed imtixaankan qabriga qofka lagaga qaadayo dabadii imaa naciimun ama waa nicmo qabrigii qofka loogu nicmaynayo wa imaa cadaabun ama waa cadaab lagu cadaabayo nacuudu billahi min cadaabi alqabr wanas'alu allaha naciimah ilaahay baynu ka magan gelaynaa cadaabka qabriga nicmadiisana weydiisanaynaa waxay labaduba ka dhalanayaan imtixaankaasi oo marka imtixaanka la qaado ciddii baastanaa qabrigaa loogu nicmaynayaa siyaabaha loogu nicmaynayana waxaa ka mid a in qabriga loo ballaadhiyo loo waasiciyo waxaa ka mid a in jannada daaqad looga furo waxaa ka mida wax wanaagsan oo suuro fiican leh oo lagu farxo oo odhanaya camalkaagii wanaagsanaa baan ahay inuu imanayo uu helyeelayo ilaa kayri dalika min annaciim in la odhanayo seexo oo si wanaagsan u seexo qof wanaagsan baad ahaan jirtae umuurtaasaa ka mida midna waa lagu cadaabaya qabriga siyaabaha loogu cadaabayana waxaa ka mid ah in maaragtay madarqii aynu soo sheegaynay madaxa lagala dhaco qabriga in lagu cidhiidhiyo oo labadiisa dhan la ysu keeno in naarta daaqad looga furo in wax suuro aada u foolxunla oo camalkiisii xumaan markaa lagu soo oo suuro foolxun loo soo yeelay u yimaado oo aada iyo aada uga xumaadu uga naxo calaa kulli xaal cadaabada cadaabkaasi qabrigu noocyadaasi kala duwan ayuu qofka ugu imanayaa qabriga in lagu cadaabayo dadka qaarna waa xaq oo rasuulkeenna ba yidhi sala allahu calayhi wasalam cadaabulqabri xaqun qabriga in laysku cadaabaya waa xaq oo dadka qaar baa lagu cadaabaya labadii qabre ee ama labadii xabaalood ee rasuulkeennu uu soo marayna sala allahu calayhi wasalam xadiidkii bukhaariga iyo muslimka wuxuu hi inahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fii kabiir waa la cadaabayaa buu yidhi oo midkoodna dadku isku diri jira oo diradiraanu ahaa midna kaadida ayaanu iska hagaajin jirin sidaa awgeed baa rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama wuxuu ummaddiisa faray oo uu amar ku siiyey cadaabka qabriga inay ilaahay ka magan galaan ilaahay ka magan gala cadaabka qabriga iyo cadaabka jahannamo fitnada nolosha iyo tageerida intaba riwaayaadka xadiidka ama ducada aynu salaada dabadeeda akhrisanno inta aan laga bixin salaadee laga sii baxayo qaar baa arrimaha rasuulku sala allahu calayhi wasalam amar ahaan ummaddiisa u siiyey inay ummadda inay ilaahay ka magan gasho waxyaabaha caynkaas oo cadaabka qabriga ugu horeeyo waanu akhrisan jiray rasuulku oo ilaahay buu ka magan geli jiray cadaabka qabriga markaa qowl ahaan iyo ficil ahaan intaba rasuulkeenna way uga sugnaatay sala allahu calayhi wasalam altacawudu billahi min cadaabi alqabr xagga sunnada kolkaa xaadiidta ku soo aroortay cadaabka qabriga iyo naciimkiisa iyo fitnatulqabri iyo waa axaadiiu mutawaatira axaadiid aada iyo aada u fara badan oo qaطci ah weeyi waxaa kaloo loo deliishaday cadaabka qabriga aayado qur-aanka kariimka ah ka mid ah oo ay ka mid tahay markuu ilaahay fircoon ka warramayo iyo intii raacday annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wayowma taquumu asaacatu adkhiluu ala fircawna ashadda alcadaab wuxuu rabbi tilmaamayaa in naarta loo bandhigayo gelinka hore iyo ka dambaba fircoon iyo intii raacday maalinka qiyaamana waxaa la odhanayaa marka cadaabka daran geliya marka waxaa ayadda laga qaadanayaa cadaabkan loo bandhigayo gelin hore iyo gelin dambe ee ka horeeya kii qiyaamaha iyo aakhiradii weyneyd ka horeeya inuu cadaabkaasi fi lbarzakh lagu cadaabayo uu yahay aayado kale oo qur-aanana waa laga deliishaday calaa kullin masaladaasi taa weeye waana masalo sugan ilaa an taquuma alqiyaamatu lkubraa halkaasuu qofku sidaasuu ku sugnaanayaa oo ama nicma ayuu ku jirayaa ama cadaab buu ku jirayaa cadaabka qabriguna qofka kuwa gaalada ah mid joogtaa buu noqonayaa ilaa qiyaamaha ay gaadhayso marnaba iyaga laga joojin maayo laakiin dadka muslimiinta ilen qaarkood baa qabriga lagu cadaabayaae waxaa dhici karta in laga joojiyaa dhici karta oo camalkiisii xumaa marka laga jaro dabadeeta laga joojiyo ama ilaahay jala wacalaa dembi dhaafkiisaba lagaga joojiyo ama sabab kale lagaga joojiyo waxaa kaloo dhici karta ilaa la soo saarayo inuu maaragtay ku socdo sidaasuu qofku ahaanayaa ilaa an taquuma ilaa ay ka dhacaysa alqiyaamatu lkubraa qiyaamaha weyne ilaa uu ka dhacayo oo fatucaadu waxaa lagu soo celinaya alarwaaxu nafaha ilal ajsaadi jidharhka ayaa lagu soo celinaya alqiyaama lkubraa waa maalinka qiyaamo ee weyn weeyi alqiyaamana macnaheedu waa tii istaagaysay yoomkaasina wuxuu leeyahay magacyo badan alqiyaama alxaaqa alwaaqica yowm talaaq yani waxa weeyaan asaaca alaazifa qur-aanka haddaynu eegno waxaynu arkaynaa magacyo badan oo maalinkaasi lagu sheegay waana maalin aada iyo aada u weyn waana maalin dhibaatadiisa iyo hawshiisu aada iyo aad ay u badan tahay dhanka kalena waa maalin aada iyo aada u dheer oo qur-aanka ilaahay ku sheegay konton kun oo sano inuu yahay leeg yahay marka maalinkaasi weeye qiyaamana waxaa loogu bixiyey bay ahlulcilmigu leeyihiin dadkuna xabaalaha ay ka soo kacayaan yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin sidaasoo kale kuwii markhaati furayey ee ummadaha iyo dadka ku markhaati furayeyna iyaguna maalintaasay kacayaan yowma yaquumu lashaad way markhaati kacayaan miisaanadana maalintaasaa la qotominayaa si dadka loogu miisaamo markaa tii kacaysa weeyi alqiyaamatu lkubraa markuu yihi qiyaamihii weynaa waxaa halkaa laga fahmi karayaa qiyaamo yari inay jirto oo qiyaamaha yari waxa weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdaan waa qiyaamaha qof walba isaga gaarkiisa u khuseeya ee ku gaarka ah qiyaamaha qofka isaga markaa khuseeyaana waa maxay waa dhimashadiisa waa mowtuhu oo man maata faqad qaamat qiyaamatuhu qofka dhinta qiyaamihiisi uu kacay camalkiisi uu go-ay waxa weeyaan markaa xoolihiisii waa la dhaxlay kursigii haddii uu hayste waa la dhaxlay taladiis meeshay ka baxday halkaa aragteen baa la geliyoo lagaga yimi waa bes xadiid ahaan waa loo wariyey man maata faqad qaamat qiyaamatuhu laakiin ma asixin xadiid ahaanu ma asixin laakiin waa cibaaro hayru waaxid min asalaf ay isticmaaleen weeye dhankaa marka la eegana macnaheedu waa sax ilaa an taquuma alqiyaamatu lkubraa qiyaamaha weyni ilaa uu ka kacayo fatucaadu waxaa lagu soo celinayaa alarwaaxu nafaha ila lajsaadi jidharhkeedii baa lagu soo celinaya marka hada huwa alamru alwal arrinka koobaad qiyaamaha weyni marka uu dhaco imanayaa waa in naf walba jasadkeedii lagu celiyo jasadkaa lagu celinayaana jasad cusub ma aha oo la abuurayo jadiide waa kii hore uun kii hore ee baaliyoobay ee ciiddu cuntay ama bahalku cunay ama baddaba galay kii qudhiisii baa la soo celinaya gaaladu kay ka muransanaayeena kaasuu ahaa aidaa mitna wa kunna turaaban wa cidaaman aynaa la mabcuuuun markaanu ciid noqonaana la soo celin jiraa bay odhan jireen calaa kullin jidharhkii hore qudhoodaa nafaha lagu soo celinaya alarwaaxna waa jamcu ruux ruuxduna waa naftan bani aadamka ilaahay uu ku abuuray siday tahayna ilaahay unbaa yaqaan xaqiiqadeeda iyo kayfiyadeeda iyo waxay ka samaysan tahay ilaahay baa yaqaan jala wacala laakiin waa makhluuqaad ka mida makhluuqaadka ilaahay salafkuna waxay isku waafaqeen ruuxdu inay tahay makhluuqa kuwa yidhi ruuxdu waa qadiim oo makhluuq maaha waa wax soo jireenoo weligeed jirayna yani waxa weeye waa war baatila oo aan sugnayn weeye qiyaamuhu markaa sida uu ku dhacayaa wuxuu noqonayaa suurtaa la afuufaya suurtana markii rasuulkeenna la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam waxaa xadiid xasana ku soo arooray inuu yihi qarnun yunfaku fiih waa gees la afuufaya ayuu yidhi waxaa la afuufayaa laba jeer mar baa la afuufayaa wixii markaa nool ama joogaa intay argagaxaan ayay suuxayaanoo kolkaasay wada dhimanayaan ya marka argagaxii iyo inay argagaxa ama dhawaqaa ay maqleen la suuxaan oo ay la dhintaan baa isu raacaya muddo ayaa haddana la joogaya xadiidkii bukhaariga iyo muslimka abi hurayra warinayey waa kii rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam labada nafqo afartan baa udhaxeeya abi hurayra lagu yihi ma afartan sanaa wuxuu ihi abaytu ma afartan maalmood baa abaytu ma afartan caynkaas bilood baa abaytu yani waan diidey wuxuu uga jeedaa abi hurayra yani afartan unbuu rasuulku noo sheegay dee afartan ay tahay kama jawaabi karo ma garan karo waxaanan dee cilmi ulahayn kama hadli karo marka calaa kulli xaal haddana waxaa la afuufayaa suurtii mar labaad marka markaa labaad la afuufo waa nafkat lbacthi oo waa laysa soo saaraya fa idaa hum qiyaamun yanduruun dhammaan dadkii waxalla wixii dhintay kii ugu horreeyey ilaa kii ugu dambeeyey waa la soo wada kicinaya markaasaa dabadeetana waxa weeyaan sidaasi lagu soo saarayaa oo mawaaqif badan iyo mashaahid badan iyo waxyaabo fara badan sidaa ay kula kulmayaan ahlulcilmiga qaarna waxay idhaahdaan suurta saddex jeer baa la afuufaya calaa kullin insha allah masaladaasna intaa in kasii faahfaahsan kutubta dambeaynu ku arkay haddii ilaahay nafta inuu daayo qaala wuxuu hi wataquumu waxaa kacaysa alqiyaamatu qiyaamihii alatii qiyaamahaasoo akhbara allahu biha ilaahay uu kaga waramay fii kitaabihi kitaabkiisa wa calaa lisaani rasuulihi carabka rasuulkiisana uu kaga waramay ee wa ajmaca ay ku ijmaaceen calayha korkeeda almuslimuuna dadka muslimiintiina ay ku ijmaaceen marka qiyaamaha kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca dadka muslimiinta intuba waa u daliil weeyi qur-aankana sidaa aragteen dee aad baa ilaahay ugu soo celceliyey waayo wuxuu ka mid ahaa kufaartii quraysheed iyo gaaladii joogtay markaa iyo kuwa hadda joogaaba waxyaabihii ay inkiri jireen buu ka mid ahaa in badan oo gaaladaasi ka midi saddex meelood baa la faray oo qur-aanka ka mid ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu ku dhaarta qiyaamu inuu xaq yihi haye maxay yihiin saddexdaa meelood yaa ikhwaan yaasha meesha koobaad xagga sare ka soo bilo waa suuratu yuunus wayastanbi'uunaka axaqun hu waxay kaa waraysanayaan ma xaqba qul waxaad tidhaahdaa i haa nacam wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay innahu laxaq rabbigay baan ku dhaartay waa xaq dheh marka waxaa la faray maxay inuu ku dhaarto xaqnimada qiyaamaha almawdic aani ya ikhwaan fadal waa suuratu taqaabun zacma aladiina kafaruu an lan yubcauu qul balaa warabbii latubcatun waxaa tidha haa rabbigay baan ku dhaartay waa ladisoo saar waa laydinsoo saaray almawdic aali ya ikhwaan mawdica saddexaad labadaasuu udhexeeya waa suuratu suuratu saba bilowgeeda hore weeye aayadda saddexaad wa qaala aladiina kafaruu laa ta'tiina asaaca qul balaa warabbii lata'tiyannakum kuwii gaaloobay waxay dhahaan saacad inoo iman mayso qiyaama ma jiro waxaad tidhaahdaa haa rabbigay baan ku dhaartae waa idiin iman dheh rabbigay baan ku dhaartaye saacad waa idiin imansadhe sidaa awgeed baa cidda qiyaamaha diiddaa waa gaal weeye qof muslim ama islaamnimo sheeganayaa ma diidi karo qaala wuxuu ihi fayaquumu nnaasu dadku waxa ay ka soo kacayaan min qubuurihim xabaalahooda lirabbi alcaalamiina ilaa rabbi alcaalamiina rabbiga caalamiinta intii ka ahaatay u soo kacaya oo ilaahay baa yidhi yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waxaanay ugu soo kacayaan lianna ilaahay baa jalla wacalaa u dhawaaqaya marka loo dhawaaqo ayay soo kacayaan yowma yasmacuuna asayxata bilxaq dalika yowmu alkhuruuj xufaatan iyagoo cagaagan oo curaatan qaaqaawan oo qurlan aan gudnayn oo macnii buuriyaqaba ayay soo kacayaan marka dadku xabaalahooday ka soo kacayaan marka suurtaasi la afuufo meesha ay u soo kacayaanna waa bannaanadaasi qiyaamaha iyo meesha la ysugu keenayo dadka weeye kayfiyaday ku soo kacayaanna waa taa yacnii iyagoo cagaagan oo kaba aan xidhnayn laa sharabaad walaa khuf walaa sandhal walaa buud midnaba iyagoon xidhnayn oon cagaa waxba ku gashanayn ayay soo kacayaan curaa ah oo macnii aan maryo qabin urlan ahoo macnii waxa weeye aan gudnayn oo buuriyadii ku taallo ayaa haddii allaba kuu roon yahay soo kacayaan dee sidaasina qofku waa siduu ku dhasho qof weliba caloosha hooyadii markuu ka yimaado mana gudna waxna ma xidhna kaba iyo karintoona ma xidhna sidii baa markaa lagu soo celinaya caloosha hooyadooda ay kaga soo baxeen ilaahay baa yidhi jalla wacalaa kamaa bada'na awala khalqin nuciidu wacdan calayna ina kuna faaciliin waay laakiin ma aragtay marka hore iyagoon maryo xidhnayn haba soo baxaana sidaasuun ilaa intaa qiyaamaha la jooga u qaawanaan maayaan marka dambe ee maryaa loo xidhayaa dadka cidda ugu horeysa ee la aratiraya ama maro loo xidhayaana waa nabiy llahi ibraahim calayhi asalaau wasalaam xaaladaa iyadoo la wada qaawan yahay la isa soo xashrinaayo waxa weeye qof waliba uu isla maqan yahay oo tiisa ayaa mashquulinaysa caaisha markay weydiisay oo aada u xishood badnayd rasuulka ilaahay oo rag iyo dumarkii miyay is eegayaan marka la soo saaro ee laysku soo maaragtay lays la ysku sii daayo iyagoo aan dhar haysan ama aan dhar xidhnayn u fiirsan rasuulku wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam caaisha arrinku wuu ka daran yahay in dadka arrintaasi ay hami geliso isdaadaawadaan ama qofku is yidhaahdaba hebel eeg arrinka maalintaa iyo shiddadu way ka darantay wax ka darantaa ayaa maalinkaa yaalla waaya watadnuu minhum waxa u soo dhowaanaysa dadkii ashamsu cadceeddaa u soo dhowaanaysa wayuljimuhum waxaana xakamaynaya alcaraqu dhididkii ka baxay ayaa xakamaynaya mashaahidda iyo arrimaha maalinka qiyaamo dhacaya waxaa ka mid a cadceedda in laysu soo dhowaynayo taasina waxay ku soo aroortay axaadiidta saxiixa ah ee sugan bay ku soo aroortay cadceeddaa aragteen ee inaga gubaysaa iyadoo meel fo ku taalla ayaa loo soo dhoweynaya waxaa la soo jirsiinayaa miil in leeg baa loo soo jirsiinaya wuxuu ihi sulaym ibnu caamir oo xadiidka ruwaaddiisa ka midi miilkaasi inay tahay masaafadan dhulka ee dee mayl baan socday iyo inay tahay bahashan yaree lagu indhakuusho ma garanayo tii laga soo qaadaba miil in leeg baa la soo jirsiinayaa ma foga waa in yar baa laysu soo jirsiinaya tii laydhaa oo see laysaga xijinayaa jawaabtu waxay tahay aakhira iyo adduunyada laysagama qiyaas qaato soo ma aragtaan aakhira waxaa ka jirta maxay nolol kaamila ya nolol kaamila ayaa aakhira ka jirta oo tan aan la awoodahayna ka awood badan marka ilaahay baa jalla wacalaa ugu talagalay dadku inay iska xejiyaan waa la soo dhoweynaya markaa maxaa dhacaya marka la soo dhoweeyo dadku way dhididayaan sida xadiiska bukhaariga iyo muslimka ku soo aroorta dhididkaasina sidaa sheekhu sheegay wayuljimuhum lcaraqu macnay cidda ugu sarraysu ka soo qaado qaar baa qowlalada ilaa dhagaha ilaa waxa weeye afka sidaa uu u gaadhaya oo marka uu halkaa gaadho ku hafanayo oo aana hadli karahayn oo dhididkoodu hafinaya qaar baa waxa weeye uu soo gaadhayaa qonofyada qaar buu jilbaha qaar buu xiqweyhi ama halkaa guntiga laga xidho qaar buu naasaha qaar buu kalxamaha ilaa soo wad kuwa uu ugu soo sarreeya ayuu soo gaadhayaa sida xadiidku sheegay hee halkaa waxa weeye qowlalada iyo markaa afka waaya waxaana rasuulkeenu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam dhididkaa maalintaa dadka ka dhacaya ya dadkii oo dhan oo la soo joojiye meel oo cadceediina intaa loo soo jirsiiyey oo muddadaa aadkiiyo aadka u dheer taagan ya way dhididayaan oo dhididka ka dhaca toddobaatan dhudhun in ka badan ayuu dhulka hoos u gelayaabaa rasuulkeenu sheegay sala allahu calayhi wasalam aad baa maaragtay dhidid badan baa ka dhacay waxaana cajaa'ibta ka mid iyo awoodda ilaahay dhididkaa maalintaa la dhididayaa qof walba kiisii uunbaa maaragtay haddii allaba kuu roon yahay uu la tacaalaya ama dhididkiisuunbaa qof walba ku gaar ahaanaya qofkan dhididkiisu hadduu hafiyo iyo hadduu meel dhexa istaaga iyo hadduu meel hoose istaagaba kan kale ag taagan u tallaabi maayo soo ma aragti qof walba dhididkiisu isagu hee ku khaas ahaanaya sida biyahan rogmada ee halkan markay ka rogmadaan halkaas daadku sii qaadayo saasoo kale hamoodin qof walba dhididkiisu isaga ayuu waxa weeye ku khaas ahaanaya laa xawla walaa quwata ilaa billaah sababtan dadka dhididku ugu kala badanayaana waa bixasabi acmaalihim sidii dee loo kala camallo wanaagsanaa ee loo kala shar yaraa ee loo kala khayr badnaa ayaa dhididkaasi hee dadka waxa weeyaan markaa uu kala yaraanaya markaa qofba qofku ka shar badnaayo uu ka khayr yaraa ayuu dhididkiisii ka badanaya ka badanaya ka badanaya ilaa uu dadka qaar hafiyaba dadka qaar ilaa uu hafiyaba mashaahidda iyo dhibaatooyinka maalintaa jira ayaa cadceeddaa la soo dhaweynaya iyo dhididkaasina uu ka mid yahay waxaa jira haddaba cadceeddaasi dad iyagu maalintaa aanay waxbaba yeelayn oo hadh ka hadhsanayaa jira hadh dad ka hadhsanayaa jira waaya dad baa jira hadh ka hadhsanaaya dadkaasi way fara badan yihiin waxaa ka mid a toddobada xadiidkii abi hureyre ee bukhaariga iyo muslimka rasuulku ku sheegay sala allahu calayhi wasalam sabcatu yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluh toddobaa loo hadhaynayaa maalintaa hadhkaa ilaahay mooye hadh kale aanu jirin toddobadaa waxaa ka mid ahaa imaamka caadilka ah labada qof ee ilaahay dartii isu jeclaaday qofka qalbigiisu masaajidda uu ku xidhan yahay qofka wax sadaqadaysta ee qariyey qofka waxa weeye meel cidlo ah oo gaara isagoo jooga ilaahay xusay dabadeeta la ooyey baqaha ilaahay iyo xuskiisa dartii kuwaasaa ka mid ahaa qaar kaloo xataa xadiidka aan ku soo aroorinna mid gabadhi markaa mansab iyo quruxle ay dalabtay oo xumaan ay ka dalabtay oo yidhi ilaahay baan ka baqanayaa baa ka mid ahaa qaar kalena way jiraan oo axaadiid kale sheegaysa marka dadkaasi iyagu hadhkaa cadceedu maalinta waxba yeeli maayaane hadhkaasay ka hadhsanayaan hadhka axaadiidta ku soo aroorayna axaadiid kalea sheegaysoo suganoo waa dilulcarshi hadhka carshiga weeyi sooma aragtaan waa hadhka carshiga xadiid baa ku soo aroortay waxaana jira risaalad yaroo aan weyneyn oo safaxaadkeedu ay kooban yihiin oo axaadiidta iyo maaragtay masalada uu ka ururiyey sheekha leedha rabiic ibnu haadi almadkhali risaalad yar baa jirto aan markaa weyneyn oo uu ka ururiyey waay qaala wuxuu uhi mualifku fatunsabu lmawaasiinu mashaahidda iyo maalinka qiyaamo waxyaabaha dhacayuu sheegayaayo wuxuu uhi fatunsabu waxaa la taagayaa almawaasiinu miisaanadii baa la taagaya fatuzanu waxaa lagu miisaamayaa biha iyada acmaalulcibaadi camaladii addoomaha faman haqulat qofka ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisu fa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuuna kuwa liibaanay weeyi waman khafat cidda ay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiisuna fa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye khasiruu khasaarey anfusahum nafahooda fii jahannama naarta jahannamo la yidhaahdo dhexdeeda ayaanay khaaliduuna ku waarayaan waxyaabaha maalintaasi xasilaya waxaa ka mida miisaankii in la ismiisaamo miisaankuna ahlu sunnaha agtooda waa miisaan xaqiiqi a weeye oo laba kafadood la sida axaadiidta saxiixa ah ku soo aroortay marka labadaa kafadood qofka midna khayrkiisaa la saarayaa midna sharkiisa ayaa la saaraya waayahay qofka liibaanayaana waa qofka kafadda markaa khayrku uu cuslaaday khayrkiisu ka bata sharkiisa ama xasanaadkiisu ay ka bataan sayi-aadkiisa kaa weeye ka liibaanaya miisaankaasi aakhira sidaasuu xaqu yahay acmaasha dadkana lagu miisaamaya sheekhu wuxuu ka cabiray almawaasiin buu ka cabiray sababtuu uga cabirayna waxa weeye muwaafaqatan lidaahiri alqur'aan isagoo aayaddaa uu soo arooriyey aayaadka kale waafaqaya lafdigooda ayuu maaragtay ka cabiray almawaasiin oo aayaddu maxay tahay faman haqulat mawaasiinuh waman khafat mawaasiinuh ilaahay waa jamciyey jalla wacala sidaa awgeed ba ahlulcilmigu waxay isweydiiyaan miisaanka aakhira ma miisaano badan baa mise waa hal miisaan uun bacdi ahlilcilmiga ka mida ayaa qaba inay miisaano badan yihiin oo waxay idhahdeen qur-aankii ilaahay wuu jamciyey oo daahirka qur-aanku waa sidaa bacdi baa sidaa maray ahlulcilmiga laakiin waxay culimmadu u badan yihiin wallahu aclam inuu miisaan keliya yahay axaadiidtana miisaankaa qura inuu yahay baa ku soo arooray subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqi waridaa nafsi wazinata carshi la xadiidkii dee kelimataani khafiifataani cala lisaani thaqiilataani fi lmiisaani muxuu sheegayaa miisaan keliyuu sheegaya marka culimmada baridoodu waxay dhahdeen miisaanku waa mid oo haddaa maxaa loo jamciyey waxa loo jamciyey biictibaari lmawsuunaat waxyaabahan lagu miisaamayo ee faraha badan darteed ayaa loo jamciyey oo miisaanku waa mid laakiin mawsuunaadka waxyaabaha lagu miisaamayo la saaraya mutacadid ahoo fara badan sidaasay ahlucilmigu u badan yihiin wallahu aclam waaya miisaankan aakhiro maxaa la saarayaa waxaa la saarayaa lagu miisaamayaa acmaasha dadka waa lagu miisaamaya sidaasaanu sheekhu maro wuxuu hi fatuusanu biha acmaalu lcibaad marka acmaashii in la miisaamaya shaki ma laha haddii la idhaahdo oo acmaashu waa wax qofku ku sifaysan yahay oo wax maaragtay jismi leh ama bidhaan leh maaha oo dee miisaan la saari kare eh waa acraad baa la idhaahdaa ee see loo miisaamaya acraadi ajsaam maahae hay mobeelkaasoo kale ama sijaadaasoo kale ama bahashaasoo kale ama tanoo kale ha cuslaado ama ha fududaaday wax jismila la miisaami karaa soo maha waxaan laba taaban karin oo acraada miyaa la miisaami karaa sidee loo miisaamaya haddii la isweydiiyo ilaahay baa jala wacalaa acmaashii acraad ahayd ka dhigaya wax ajsaamahoo la miisaami karo miisaanka qabanaya ilaahay baa ka dhigaya wallahu calaa kulli shayin qadiir wamaa dalika cala allahi bicasiiz marka calaa kulli xaal taasina taa weeyi waxaa kaloo adilada qaarkood ay ku soo sheegayaan in qofka qudhiisa la miisaamayo caamilka ah waxaa kaloo nusuusta qaar ay tilmaamaysaa suxuful acmaal xaashiyahan camalada lagu qorayo sheekhu inoo keeni doono qudhoodana in la miisaamayo marka ahlulcilmigu dhowr dariiqo ayay maraan laakiin waxaad moodaa sida jamaaca ahlulcilmiga ka mida ay mareen wallahu aclam intaba nusuustu mar hadday ku soo aroortay intaba waa la miisaamaya camalkana waa la miisaamayaa caamilkii oo qofkii sameeyeyna waa la miisaamayaa suxufulacmaal oo xaashiyihii lagu qoraayo camalkana he waa la miisaamaya intaba sida saxiixa waa la miisaamaya waayo intaba nusuustu way ku soo aroortay wax diidayaana ma jiro markaa in la yidhaahda intaba waa la miisaamayaa dee waxa weeyaan maaragtay ayaa fiican waana sida jamaaca ahlulcilmiga ka mida ay mareen waxaa jira masalada ku saabsan miisaanka iyo xawdka iyo masaa'il kale kutubta ictiqaadka waxaa loogu sheegay kow waa arrimo haybi ah oo nusuustu ay ka warantay markaa dee in la rumeeyaa waajiba waa ta kale ee firaqa lunsan qaarkoodna way inkireenoo way diideen sidaa awgeed baa kutubta ictiqaadka ahlulcilmigu ay ugu sheegeen waayahay oo nimanka muctasilada la idhaahda iyo wixii la halmaalaa miisaankan waxay idhahdeen miisaan xisii ma jiro oo wax la taaban karo xaqiiqi ahe waa kinaayatun can ilcadli uun yani cadaalad baa maalintaa la samaynayaao cidna la dulmii maayo oo cadaaladdaa la oogaya unbaa loo jeedaa laakiin miisaan laba kafadood leho caynkaasi oo xaqiiqii ma jira idhahda taasina waa mid baail aho nusuusta ka hor imanaysa qaala wuxuu hi watunsharu waxaa la faafinayaa addawaawiinu diiwaanadii baa la faafinaya wa hiya diiwaanadu saxaa'ifu lacmaal waa xaashiyihii camallada weeyi oo sheekhaa dawaawiinta waxaa looga jeeda sii fasira waa saxaa'ifu lacmaal xaashiyihii dadka camaladooda lagu qori jiray weeyi oo dee malaa'ig baa jirta ilaahay jala wacalaa uu dadka u xil saaray inay wax ka qoraan waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiin markaa suxufta iyo xaashiyaha ay qofka ku qorayaan khayrkiisa iyo sharkiisaba ayaa dawaawiinta looga jeeda ama saxaa'ifulacmaal si kale haddaynu dhigno ma garatay taa weeyi qof walba wixii uu markaa khayr iyo shar sameeyey waa loo qoraya ha noqdo wuxuu afka ka idhaahdo qawl ha noqdo wax ficiluu sameeyo ha noqdo xataa qowlulqalbigii ictiqaadki iyo tasdiiqiyo wixii qalbiga aad ku haysay wuu qoran yahay ha noqdo camalulqalbigii sooma aragtid alla waxaasoo dhan waa la qoraya qaala wahiya صaxaa'ifu اlacmaali faaakhidun ay fa minhum dadkii waxaa ka mid a aakhidun mid ku qaadanaya kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi gacantiisa midig waakhidun wa minhum waxaa kaloo ka mida aakhidun mid ku qaadanaya kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixdiisa aw min waraai dahrihi ama dhabarkiisa dabadiisa mid ku qaadanaya awdaas lishaki maahe waa litanwiic kamaa qaala subxaanahu wa tacaala siduu ilaahay yidhi wakula insaanin qof walba alzamnaahu ay waalzamna baabulishtiqaal baa la ydhaha soo qadar walzamnaa waanu laasimsiinay kula insaanin qof kaste alzamnaahu waanu laasimsiinay aa'irahu camalkiisaanu laasimsiinay oo aanu ka dhignay mid mulaasimaho aan ka fuqahay fii cunuqihi yaxmiluhu xaaluu ku sida fii cunuqihi qoortiisa wanukhriju lahu waxaanu u soo saaraynaa qof kasta yowma alqiyaamati maalinka qiyaame kitaaban kitaab baanu usoo saaraynaa camalkiisii uu ku yaalo kitaabkaasoo yalqaahu la kulmi doono manshuuran xaala uu yahay mid la kala bixiyey ay maftuuxan mid la kala furay oo saa u kala fidsan oon xataa uga baahnayn inuu isagu kala furfuro aan u baahnayna sidaa u kala fursan ayaa waxa weeye uu la kulmi doonaa iqra ee yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa qadar iqra akhri kitaabaka kitaabkaga akhri kafaa binafsika naftaada ayaa ugu filan alyowma maanta calayka korkaaga ugu filan xasiban ay muxaasiban mid xisaabiye ah binafsika ba'daasi waa sila lita'kiidi maaragtay alfaacil marka naftaasaa faacilkiiya kafaa binafsika ay kafaa nafsuk naftaadaa kuugu filan qof yahow maanta xisaabiye eh bal kitaabkaagan akhrisa adigu isxisaabi weeye markaa cid ku tidhi adigu isxisaabi cid kaleba ku xisaabin maysee yaana cadaalad kuu samayn cadaalad bay ku samaysa kitaabkaasu markaa qof waliba qabsanaya su wax alle wuxuu sameeyey ayuu ka helaya ya wawajaduu maa camiluu xaadira walaa yadlimu rabuka axada wax alla wixii ay sameeyeen dadku halkaasuu ku yaala yowma tajidu kulu nafsi maa camilat min khayri muxdaran wamaa camilat min suu tawadu low ana baynaha wa baynahu amada baciida gaaladu waa kuwa odhanaya ya laytana ma lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha ya yowma yabcaثuhum allahu jamiica fayunabi'uhum bima camiluu axsaahu allahu wanasuuh calaa kuli xaal kitaabkaasi ayaa qof walba la odhanaya akhriso adigaa xisaabiya isugu filan marka masaladan waxay ku saabsan tahay waxyaabaha markaa maalinkaa dhacaya mid ka mida weeyaan kutubtiibaa dadka loo qaybinaya kutubtii ayaa loo qaybinayaa dadka qof walba waxaa la leeyahay kitaabkaagu waa kan dadka markaa midigta laga siinayaa kitaabkooda waa asxaabulyamiinka ilaahay qur-aanka ku sheegay ee jannada iyo khayrka helaya wey mar alla markaa qofka midigta laga siiyo kitaabkiisa ayuu farxaya uu badhaadhaya kolkaasuu dadkii kaalay oo akhriya faamaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haa umuqra'u kitaabiya inii danantu anii mulaaqin xisaabiya fahuwa fii ciishati raadiya ilaa akhiri ilaayaat kii bidixda ka qaataana waa asxaabu shimaalka oo waa kuwa ahlu naarka ah isaguna waxa weeye suuratu alxaaqa aayaadka ah aynu akhriyayna kuwa ka dambeeya waa ka rabbi ku sheegay sida uu calacalaayo ee uu maaragta u guuldarraysanayo ciyadan billaah haddaba aayaadna waxaa ku soo arooray waamaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi aayaadka qaarna waxaa ku soo arooray waamaa man uutiya kitaabahu waraaa dahrihi soo maaha suurat linshiqaaq dhabarka laga siiyo marka bacdu ahli lcilmi waxay mareen qaarna midigtaa laga siiraya qaarna bidixda qaarna halkaa dhabarka waana sida aad mooddo daahirka hadalka sheekhu inuu yahay aw min waraai dahrihi buu yidhi laakiin sida raajixa ah dadku waa labadaasun waa asxaabulyamiinka iyo asxaabushimaalka uun qaarna waa midigta qaarna he waa bidixda waa labadaa qaybood kuwan xagga dambe laga siinayaana waa kuwan bidixda ka qaadanaya oo sida saxiixa waxaa la ysku waafajinayaa bidixdiisiibaa xagga dambe loo jebinaya iyadoo bidixdu xaggan hore usoo taagan xaggan hore looga dhiibi maaye bidixdiibaa xagga dambe loo jebinaya iyadoo xagga dambe usii jeedaa deetana xagga dambe looga dhiibaya markaa xaggii dambena waa laga siiyey bidixdiina waa laga siiyey labadii arrin sidaasi ayay kolkaa isu waafaqeen waana jazaan wifaaqan bay ahlulcilmigu idhaahdeeno kitaabkii ilaahay iyo diintiisii xagga dambe markuu ka tuuray ayaa maxaa lagu abaalmariyey xagga dambe in kitaabkiisa laga siiyaa lagu abaalmariyey jazaan wifaaqa guuldarro weyn baanu la kulmaya wa kulla insaanin alzamnaahu aa'irahu fii cunuqihi aa'irahu waxaa looga jeedaa camala qofka camalkiisii weeye aa'irahu ay maa aara canhu waa wixii ka soo duulay waxaa ka soo duulaynaa dee ama waa khayr ama waa shar soo maaha khayr iyo sharkaasina waa qofka camalkiisii weeyi markaa qofka wixii ka soo duulay khayr iyo shar ee ka soo baxe ee uu sameeyey hee wax ka lumaya maaha wax meel qabanaya maaha wuxuu ka dhigan yahay sidii wax qoorta u sulan oo kale haddii imaka mareeg la soo qaado ama xadhig oo qoorta lagu sulo ya markaa qoorta lagugu xidho waxaasoo kaa laalaadi maayo uun sidaasoo kale camalkiisu qofka uu mulaasim u yahay uu u laasimsan yahay oo uu u qoran yahay oonu sinaba uga lumahayn weeye maalinka qiyaamana isagoo kitaab ku qoran ayaa saa loo hordhigaya oo la odhanaya akhriso weeye halkaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa baaraka allaahu fiikum qofku inuu dee had iyo jeer dadaalo oo uu isxisaabiyo oo uu ogaado waxaanuu samaynayo waxani maaragtay waxa weye wax lumaya ma aha qofka waa wax u yaalla wax malaa'igu qorayso waa wax ilaahay jala wacala uu og yahay marka xaaladdaasi aanu qofku u khasaarin oonu waxa weeye u dhicin waa inuu maaragta maanta halku lugtiisa dhigayo waa inuu kasii fiirsado oo uu naftiisa sii xisaabiyo oo waxa weeyaan markaa sii dadaalo oo ilaahay jala wacalaa uu baryo inuu wixii sayi-aad loo qoray ka dhaafo uu ka masaxo waayo ariiq baa jira sayi-aadkii aad samaysay iyo xumaantii lagu qoray ariiq lagaaga masixi karaa jiro kuu furan ya ariiqaasi waa ariiqa towbadda iyo istikfaarta weeye qaala almualifu wayuxaasib llahu ilaahay wuxuu xisaabinayaa alkhalaa'iqa khalaa'iqda ayuu ilaahay jala wacalaa xisaabinaya khalaa'iqdana waxaa looga jeedaa waa dadkii waa mukalafiintii jin iyo insiba ilaahay jala wacalaa uu xisaabinaya waaya markaa xisaabtii ayuu halkana maaragtay ay sheekhu ka galay waxaana jirta sidanuu sheekhu u tartiibiye kitaabka waa si aada iyo aada u cajiiba waayo marka qof walba kitaabkiisa la siiyo khayrkiisa iyo sharkiisa uu ku qoran yahay ayaa waxa markaa kusii xigaysa maxay xisaabtina kolkaa way kusii xigaysa ya xisaabtina markaasay kusii xigaysa xisaabtana waxaa looga jeedaa waa ilaacu lcibaadi calaa acmaalihim yowma alqiyaama ama ilaacu lcibaadi calaa acmaalihim yowma alqiyaama dheh waa daalacashada ay addoomuhu camaladooda maalinka qiyaamo daalacanayaan ee qof walba la hordhigayo la tusayo wixii heh uu sameeyey qof walba la tusayo la hordhigayo wayuxaasib llahu ilaahay wuxuu xisaabinayaa alkhalaa'iqa khalaa'iqduu ilaahay xisaabinaya wayakhluqu wuxuu la gaar noqonayaa bicabdihi addoonkiisa almumini muminka ah fayuqariruhu wuxuu ilaahay qirsiinayaa bidunuubihi dunuubtiisi addoonkaygiio dembigaa ma samaysa maalinka caynkaas haa maalinkii kale caynkaah dembigaa ma samaysay haa maalinkii kale caynkaah dembigaa ma samaysay haa markaasaa ilaahay ku odhanaya markuu addoonku isu arka dee inuu halaagsameeyo dunuubtiisii wada qirtoo badan ayuu ilaahay ku odhanayaa markaana waan ku asturay maantana waan kuu dhaafaya allahuma ajcalna min haulaai biraxmatika ya arxam araaximiin fayuqariruhu bidunuubihi kamaa wusifa dalika sida arrinkaa loogu sifeeyey fi lkitaabi wasunati kitaabka iyo sunnada وأما الكفار قال ضمية فلا يحاسبون على حساب ما هي محاسبة من من حسابنتي مد كاسو توزنوا لميزام أي حسناته حسنات كيسة يو سيئاته سيئات كيسة ليسوا ميزام أي فإنه شانه وحوي لا حسنات لهم قالوا حسنات مله حسنات إيو وناقيال حمانتودا لا إيغو ملها ولكن هي شيء تعد ولا ترن أعمالهم عمل لدود وتحصى ولا تركوبيا فيقفون عليها والبكر جوجينيا ويقررون بها ولا قرسينيا نسقط كلا ويخزون بها ولغو هوجينيا ولغو دلينيا oo lagu fadeexadinayo waa lagu cadaabayaa ahayd masalada xisaabta sheekhu si kooban buu u sheegay wuxuu inoo sheegay addoonka mu'minka ah ilaahay jalla wacalaa siduu u xisaabinayo ilaahay ma fadeexdaynaayo dadka dhexdooda lagu xisaabin maayo kanafkiisuu ilaahay dhigayaa sida xadiiska saxiixii ku soo arooray ama asturkiisoo kolkaasaa ilaahay sidaa dunuubtiisii mid mid ugu sheegaya u qirsinaya hadhowna saynu sheegayna wuxuu odhanaya adduunyadana waan ku asturay imakana waan ku dhaafay ama gaaladii iyo kufaartii iyo munaafiqiintii iyo daalimiintii iyaga calaa ru'uusi lashhaad dadka korkood oo dhan ayaa lagaga dhawaaqaya haaulaai aladiina kadabuu cala allaah waaya waa la fadeexadaynaya iyaga waa lagu dhawaaqaya dadkoo dhan korkoodaa lagaga dhawaaqaya lama asturayo waaya sidaasaa markaa loo xisaabinaya masalada markaa ku saabsan xisaabta dadka la xisaabinayo miyaa la wada xisaabinayaa mise barh baa laga soo reebayaa maya barh baa laga soo reebaya barhkaa laga soo reebayaana waa dadka xasanaad mooyaan sayi-aadba lahayn kuwaasi laba xisaabin maayaba jannada waxay ku gelayaan bikayri xisaabin walaa cadaab oo inagii xadiidkii dheeraaya ibnu cabbaas iyo ku soo maray ummaddan inay ka mid yihiin toddobaatan kun oo jannada ku gelaya bikayri xisaabin ha walaa cadaab kitaabu tawxiidka waa inagii kusoo maray weliba tiradaa rasuulkeenna sala allahu alay wasalam waa loo kordhiyey marka dadkaasi waa ayo waa kuwaan sayi-aadba lahayn ee xataa wixii sayi-aad ay sameeyeen dee ilaahay u dhaafay ee maaragtay laga baabiiyey kuwaa weeye xagga kale waxaa ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeen gaalada wixii aan xasanaba lahayn haba yaraate eh een wax alla u xasano sheegtaba aan lahayn iyagana waxba la xisaabin maayo xagga naartun baa loo jiidaya wixii intaa ka soo hadhay dadka waa la xisaabinaya dadka qaar waxaa la xisaabinaya xisaab adag manuuqisha alxisaabu cudib waa kii rasuulku yihi sala allahu alay wasalam qaarna dadka waxaa la xisaabinaya xisaab fudud yah فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا حساب فضد بالله حسابنا أي حساب تاب فضدنا مركي عائشة رسولك ويديسي صلى الله عليه وسلم وحول رسولك إنما ذلك العرض وابندك وابندك وكا إلهي أدون كيسا كورن إذن بقا ما سمع سمالك ها ما كان ما كلا سمع سمالك ها كلا ما سمع سمالك ها وابندك وي gaalada masalada ku saabsan iyaga xisaabtooda ka waran sheekhu si kooban buu u tafsiiliyey waxaanu sheekhu aada ugu faahfaahiyey majmuuc ulfataawaah mujalladka lixaad afar boqol iyo lix iyo sideetan ilaa afar boqol iyo toddobiyo sideetan ayuu masaladaa ku faahfaahiyaa weliba maaragtay si mubasada ayuu uga waramaa marka waxaa la odhanayaa xisaabta gaalada la xisaabinaayo maxaa horta looga jeeda haddii looga jeedo xisaabinta gaalada in xasanaad iyo sayi-aad kafadii la saaraayo midna xasanaadkoodii midna sayi-aadkoodii xisaabta noocaasi marka la eego dhinaca gaalada ma sugna limaada maxaanay u sugnayn ya ikhwaan cindak sheekh sababtaanay u sugnayn waa maxay waayahay gaaladii xasanaad iyo sayi-aad maaragtay labada kafadood ee miisaanka loo saarayaa ma jiraan limaada ya waxaanay lahayn wax xasanaad ah ayaanay he ayaanay lahayn bade xasanaadba male marka mar haddaanay xasanaad balahayn oo wuxoodu iska sayi-aad unuu yahay dee waxa weeye maaragta wax labada kafadood loo kala saaraya dee maba jiraan waa sayi-aadkaa isku kafadda una haddii muxaasabada ama xisaabinta taa looga jeedo mas wax jira ma aha oo xisaabta noocaas ee macnaheedu taa yahay ee sidaa wax la isugu miisaamayo saa lagu caddaynayo xaqa gaalada kolka leega ma sugna haddii laakiin looga jeedo xisaabta gaalada haddii looga jeedo camaladoodii oo dhan baa loo koobayaa oo la hordhigayaa loo caddaynayaa la tusaya ya oo la qirsiinayaa oo lagu fadeexadinayaa lagu dulaynayaa oo wixii ay iyagu iska iloobeenee loo qoray ee aan lumin ayaa la hordhigayaa oo lagu cadaabayaa taa haddii loo jeedo dee way suganta qur-aankana waa ta in badan kusoo aroortay yoma yabcauhum ullahu jamiican dadkii o dhan baa ilahay soo wada saaraya fa yunabiuhum bimaa camiluu wax alle waxay sameeyeen baa ilaahay uga warramaya axsaahu llaahu wanasuuh ilaahay wuu koobay oo waxba kamay lumin iyagu laakiin way iska iloobeen arkana muxuu ahaa arkan kalena muxuu ahaa arkana goormaad samaysa arkana muxuu ahaa ciyaadan billaah marka dhinacaa haddii la eego waa mid sugan oo macnaha noocaasa gaaladu inay soo gudagelayaan waa mid xaqa weeye sidaasuu sheekhu markaa u tafsiiliyey qaala wuxuu uhi waama alkufaaru falaa yuxaasabuuna la xisaabin maayo muxaasabata man mid xisaabintii tuusanu la miisaamaayo xasanaatuhu iyo wasiyaatuhu laysu miisaamaayo fainahu shanigu wuxuu yahay laa xasanaati lahum xasanaadba ma laha walaakiin ha yeeshee tucaddu waa la tiri koobaya acmaaluhum camaladooda waa la tirinayaa dheh fatuxsaa waa loo koobayaa fa yuqafuuna calayha waa lagu dul joojinaya oo waxaa la leeyahay camaladii nuxnuxmaa waa kuwan ya wixii aad samayseen waa kuwan fa yunabiuhum bimaa camiluu wixii ay sameeyeen baa looga warramaya waaya wa yuqararuuna biha waana la qirsiinayaa qaala almualifu raximahu llah wa fii carasaati alqiyaamati intaa yar baynu raacinaynaa banaanada qiyaame ayuu ku sugnaaday alxawdu darkii almawruudu loo arooraayey ee linabiyi nabiga u sugnaa sal allahu alayhi wasalam markaa fii carasaati lqiyaamati jaariya majruurkaasi waa khabarkii oo soo taqadumo xagga hore soo maray alxawduna waa mubtadihii oo taakhuray wa fii carasaati lqiyaamati banaanaha qiyaamaha iyuu ku sugnaaday alxawdu banaanada qiyaamaha ayuu ku sugnaaday alxawdu darkii almawruudu loo arooraayey linabiyi nabiga u sugnaa sala allahu calayhi wasalam waa xawdkii rasuulka maauhu biyihiisu ashaddu way ka daran yihiin bayaadan xagga caddaanta mina labani caanaha way ka cadyihiin waa xagga midabka wa axlaa way ka macaan yihiin min alcasali malabka waa xagga macaanka iyo dhadhanka aaniyatuhu weelkiisu cadadu nujuumi samaa tirada xidigaha cirka weeye uuluhu dherarkiisu shahrun bil weeye wa carduhu ballaciisuna shahrun bil weeye man yashrab minhu qofka ka caba sharbatan hal cabisa qofka ka caba hal mar laa yadma'u ma haraadayo bacdahaa dabadeed sharbadaa cabadeed dabadeed abadan weligii dib u haraadi maayo walaalayaal masaladii xawdkuu ku sheegayaa halkan waxaa kutubta caqiidada ay u soo geliyeen saynu markii dhoweyd xusaynay koow waa waxay naga maqanoo nusuustu ay sheegtay laba firaqa waxa weeye qaar ka midoo diidayna way jiraan sida awgeed baa kutubta ictiqaadka maaragtay loogu sheegay waana waxyaabaha ay tahay qofku inuu had iyo jeer aada maskaxda ugu hayo talow maad ka cabbi doontaa darka rasuulka sala allahu calayhi wasalam mise inta laga furdhiyaad ka mid noqon doontaa darkaa rasuulka ee biyeysan maalinkaasi la imanayaa waa yowmu alcadshi alaakbar haraadka darani waa maalinkuu jiro ee cadceeddii laysu soo dhowaynayo ee aada loo dhididayo ee inta faraha badan la taagnaanayo maalinkaasi biyaha loogu baahida badan yahay weeye haddaba kolkaynu soo ururino darka rasuulka maalinta waxa ka cabaya uun intuu noolaa qofkii ka cabay shareecada nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam ee sunnadiisa dabaqay ee dariiqiisii maray kaasayuunbaa maalinkaa darka rasuulka ka cabaya qofkii sunnada iyo shareecada nebi moxamed aan ka cabin intuu adduunyada joogay hee xawdka rasuulka maalinkaa firiq siin maayo ma jirto firiq ma siinaayo marka la eego darka rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam waa dar biyaysan biyahana sida axaadiidta ku soo aroortay waxa weeye masterka ama halka biyihiisu ay ka imanayaan waa kawharka aynu qur-aanka ku aragnay inaa acطaynaaka alkawhar kawharkaanu ku siinay baa rasuulka calayhi salaau wasalaam ilaahay ku yidhi kawharkaasina waa nahrun fi ljanna acطaanihi rabbi baa rasuulku fasiray waa webi jannada ku yaalloo ilaahay siiyey oo khayrkiisu badan yahay webigaasi ayay dhuumuhu intay biyaha ka soo qaadaan bay ku soo shubayaan maxay xawdkaa oo ay ugu soo shubayaan si ilaahay ogyahy jalla wacala meel ilaahay ogyahay baanay soo marinayaan marka biyihiisu aad iyo aad bay u cad yihiin oo caanaa ka cad xadiidtii badnayd ee ku soo aroortay khulaasadeedubuu sheekhu sheegay xagga dhadhankana malabka ka macaan xagga udgoonkana aad iyo aad bay u udgoon yihiin xawdkaa rasuulka koobabaa dul yaalla lagaga cabaayo koobabkaasi wuxuu sheekhu yidhi aaniyatuhu cadadu nujuumi samaa weelkiisu waa tirada xidigaha samada marka riwaayaadka axaadiidta sheegaysa qaarna waxaa ku soo arooray waa ka nujuumi samaai qaarna waxaa ku soo arooray maaragtay sida tirada xidigaha qaarna waa sida xidigaha samada oo kale qaarna waxaa ku soo arooray waa tirada xidigaha oo kale ta sheegaysa waa xidigaha cirkaoo kalea sii ablaqsan riwaayadda sheegaysa waayo waxaa laga qaadanaya xagga badnaantana sida xidigahan cirka ku yaalla ay u badan yihiin bay u badan yihiin aada ugu badan yihiin oo ilaahay bay u tirsan yihiin xagga quruxda iyo wirwirhkana sida xidiguhu u iftiimayaane u wirwirayaan ayaa koobabka darka rasuulka dul yaallana ay u wirwirayaan koobabkaasaa lagaga cabayaa dul yaalla sidaana waa u bil dheerarka ballacaana waa u bil in loo socdo aad buu markaa u wen yahay hal mar qofka ka cabaa hal mar sharba waa faclo masdarumaraa laydha ya masdarumaraa laydha hal mar qofka ka cabaa ya weligii dib u haraadi maayo soo ma aragtid weligii iyo allihii dib u haraadi maayo sidaasoy tahay dadka qaar baan ka cabayna loo diidaya oo waxa weeye darka rasuulka sala allahu alayhi wasalam aan firq siinahayn dadkaasina waa dadka rasuulka dabadii ridoobay iyo kuwii markaa bidaca waaweyn la yimi sida khawaarijta iyo shiicada ama raafidada iyo dadka noocaasa ee bidcooyinkaa waaweyn la yimi kuwaasi darka rasuulka sala allahu alayhi wasalam waa laga eryayaa kuwan imanka shiicada la ydhaahda ee caalamka ka buuxaa waxay dhahaan darka rasuulka waa laga eryaya waa saxaabadiisii bay idhaahdaan laakiin qowlkaasi waa qowl aada iyo aada u baatila oo been cada weeye ha waxba kama jiraan weeyaan darka rasuulkuna waa kaa weeye darkan rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam ma rasuulkunbuu ku gaar ahaa mise rususha kalena way leeyihiin xadiid baa ku soo arooray ayaa ku soo arooray xadiidkaas soo odhanaya ina likulli nabiyin xawdan nebi weliba xawd buu leeyahay marka xadiidka ahlulcilmiga qaarkood way quweeyaan oo waxay dhaahdaan maaragtay wuxuu leeyahay shawaahid iyo waxyaaba la ysku kabkabayo uu sugan yahay bacdi ka midna waxay dhahdaan waa daciif waayo waa min ariiqi alxasan albasri can samura radia allahu canhu waa dariiqii caanka ahaayoo xasan baa ka warinaya alxasan albasri ayaa saxaabiga la ydhaahda markaa samura ibnu jundub ka warinaya waxaanay culimmada badidoodu sheegaan sida alxaafid ibnu xajar uu sheegayo waxaa akaru ahlilcilmi ay mareen inaanu xasan albasri ka maqal saxaabigaa samura xadiiulcaqiiqa xadiidka wanqashka sheegaya mooye wax kale inaanu ka maqal sidaa awgeed halkaa inqiaac baa ku jiray leeyihin cilooyin kalena wuu leeyihi adigu alimaam albani iyo way quweynayaan ahlucilmi kalaba oo waxyaaba markaa isxoojinayuu leeyi bay leeyihin si kastaba ha ahaatee haddii lagu socdo inuu xadiidkaasi sugan yahay oo rasuul waliba xawd leeyahay xawdka rasuulkeenu sal allahu alayhi wasalam wuxuu noqonayaa ka ugu weyn sidaasoo kale wuxuu noqonayaa ka ugu dadka badan ee dadka u soo arooraya ama imanayahe ay ugu badan yihiin buu noqonaya marka khasaaista noocaasa ayuu yeelanayaa ee darka rasuulkana sidaasaynu u rumaynaynaa ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa inuu inaga waraabiyo waanaynu dadaalaynaa sidii maaragtay aynu u noqon lahayn dadka darka rasuulka ka caba baaraka allahu fiikum subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online